laba qarax waaweyn ayaa lagu soo waramaya amaba laga maqlay magaalada tan nairobi gaar ahaan ee galbeedka ee magaalada tan nairobi oo layidhaahdo westlands ee caasimada wadanka kenya qaraxyada kadib waxaa la maqlayay axmedow oo ilaa imikaba ee la maqlayay dhawaqa risaasta ciidamada ammaanka ee wadankan kenya ayaa gaaray goobta uu weerarka ka dhacay oo dhismaha ay imika markaasi haatan isku gadaameen Ee, sidoo kaleeta axmedow goobta uu weerarka ka dhacay waxaa haatan sidoo kale soo gaaray ciidamada sida gaarka u tababaran ee wadanka kenya layidhahdo regascod booliska ayaa sidoo kaleeta iyaguna halkaasi lasoo dhoobay waxaa kaleeto axmedow ee haatan iyaguna ee goobta ku sugan een, diyaarad helikabtar oo ay leeyihiin ee, dowladda kenya ama ciidamada ammaanka ee wadanka kenya sidoo kaleeto waxaa la xiray wadooyinka ee, u dhow amaba gala hud- meesha weerarka ku dhacay oo aan sidaas uga fogeen bartamaha magaalada tan nairobi marka axmedow dhowr baabuur ayaan sidoo kale ku arkay oo gubanaya kuwaasi oo yaalay afaafka hore ee meesha ay haatan wax ka dhaceen Ee, goobta wax ka dhaceen axmedow waa meel markaasi u badan hoteelo iyo xafiisyo inkastoo aan si rasmi ah loo garanaynin ee, goobta sida gaarka ah loo bartilmaameysaday waxaana la arkayay dad markaasi dhaawac ah oo laga soo daadgureynaya goobta markaasi ay wax ka dhaceen Een, ilaa haatan cid sheegatay qaraxaas inay ka mas-uul tahay ama cid lagu tuhmayo farta lagu fiiqaya haddiiba ay hadleen ee, dhinaca dowladda ma ka soo baxay inkastoo dowladda kenya si rasmi ilaa imika aysan uga hadlin arrintan waxay tahay cidda ka dambeysay iyo welibana sidoo kaleete qaabkay wax u dhaceen haddana daqiiqado ka hor waxaa b b c da la soo xiriiray ee, saraakiil ka tirsan al-shabaab oo sheegay in markaasi iyagu ay ka dambeeyaan weerarkaasi imika ka dhacay magaalada tan nairobi oo haatanba dadka qaar ay aaminsiin ilaa imika inuu socdo waxay sheegeen al-shabaab in markaasi iyagu mas-uul ay ka yihiin howlgalkaasi haatan ka socda caasimada wadanka kenya inkastoo si gaar aysan u sheegeen goobta uu weerarka ka dhacay iyo inta qof ay weerarka geysanaysay welibana sidoo kaleete ee, ujeedada ugu weyn ay weerarka u qaadeen al-shabaab waxaa kaloo ay sheegeen in faahfaahinta ee weerarkan ay dib ka soo sheegi doonaan oo markaasi